الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd manduumaة الqawaacid الفiqhiya للsheikh cabdiرaحmaan بن ناصر الsicدي رaحimه الlahu taعaalى qala المؤلف رaحimه الlah والأصل في caadaatina الإbاxة xتى يجيء صاrف الإbاxة وlaysa مashروuعا min الأmuuri غayr اladي fي شharcina الmadkuuri wasaa'ilu اlumuuri kalmaqaasidi waxkum bihada alxukmi lizawaa'idi wuxuu sheekhuy raximah اllahu tacaala walaslu fii caadaatina caadooyinkeenna asal waxaa u ah alibaaxatu banaanaansho ayaa markaasi asal u ah xataa yajiya ilaa uu yimaado saarifu libaaxati ibaaxadii kii ka leexinayey oo ka sarfinayey halkan wuxuu ka waramayaa sheekhu raximah اllahu tacaala qaacido muhima qaacidadaas oo ah alaslu fi lcaadaati alibaaxa asal waxaa u ah caadooyinka ibaaxa asal u ah alaslu fi caadaati nnaasi alibaaxa dadka caadooyinkooda waxaa asal u ah inay markaasi mubaax inay yihiin baa asal u ah caadaduna waxaa loo jeedaa mactaadahu nnaasu watacaarafuu calayh waxay dadku ka caada yeesheen oo markaasi ay isku garanayaan yani markaa agtoodu wax la yaqaano ah sida maalan qaabka loo labisto gaadiidka loo fuulo ayib qaabka loo fariisto kulanada kulu haada waxaa asal u ah in markaasi ay mubaax yihiin oy bannaan yihiin ayaa asal u ah sheikhulislaam ibn teymiya raximah اllahu tacaala isagoo macnaha tilmaamaya wuxuu ohanayaa alaslu aladi banaa calayhi axmedu wagayruhu madaahibahum ana alacmaala cibaadaat wacaadaat falaslu fi lcibaadaati laa yushracu minha ila ma sharacahu اllah wاlaصl fi اlcaadaati laa yuxdaru minha ila ma xadarahu اllah yacni imaamu axmed raximah اllah iyo keyrkiis madaahibtooda waxay ku dhiseen acmaasha qofku uu samaynayo cibaadooyin iyo caadaad labadaas asal waxaa u ah cibaadaad wixii ah inaan markaa la banaynin wixii sharcigu baneeyey mooyaane taasna asagaa inoo soo wada sheekh shaahidku adaba wuxuu yahi wاlaصl fi اlcaadaati laa yuxdaru minha ilaa maa xadarahu llah wixii caado ah yan waxaa weeyaan inaan la xarimin wuxuu ilaahay xarimay mooyaane bimacnaa wixii sharciga ka hor imaanaya xaaraan buu noqonayaa walow ha noqdo shay caado ah oo markaa dadka isla yaqaanaano mashhuur ah haba noqdeen mar hadduu sharciga ka hor imaanayo xaaraan buu noqonaya xalaal ma noqonayo waxaa ka mid a sida isbaalkii oo kale waa shay markaa macruuf ah oo dad badan markaasi inaad aragto yani qalla cid markaasi waxaa markaas hoos uu ku sito ama surwaal ha noqdo ama khamiis ha noqdo cidda kor u qaadaysa oo canqooyada kor oga qaadaysa waa yaryihiin haalib rijaal waxaa weyaan way jiidayaan isbaal ayay samaynayaan marka la odhan mayo waa shay muntashir ah bayna annaas idan waa caaday noqotay mar hadday caado noqotay alaslu fi lcaadaati alibaaxa sidaa la odhan mayo limaada maxaan loo ohanaynin waxaan loo ohanay sharciga bay ka hor imaanaysaa sharcigi baa diiday ayb maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi naar waxay labada anqow ka hooseeya oo izaar ah naar baa leh bimacnaa qofkii saaxiibkii hada saaxiba hada alizaar naar baa labadaa loo gelinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waciid daran buu tilmaamay halaaثatun laa yukalimuhum allahu walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex ilaahay ma eego mana tahiro cadaab daranna way leeyihiin waxaa ka mid ah almusbil izaar midka izaarkiisa iyo hoosguntigiisa jiida waciidka daran buu leh idan isbaalkii waa xaaraam oo lagu socodsiin mayo qaacidadii odhanaysay alaslu fi lcaadaat alibaaxa lagu socodsiin mayo maadaama daliil gaaro kusoo arooray waa xaaraam kadalika xariirtoo lagu labisto xariirtoo lagu labisto yani waxaa weeyaan azminadan dambe dad badan markaasi waxay ka dhigtaan wax wanaagsan iyo wax sharafa laakiin yani waxaa weeyaan waa shay xaaraam ah oo adiladu markaasi way reebtay ragga way ka reebtay dumarku u banaan yihi dumarku u bannaan yahay xariirtaas laakiin raggii waa laga xarimay kadalika dumarku inay dhar khafiifa kusoo labistaan waa shay muntashir ah dayib gaaladii iyo muslimiintiiba waa shay ku faafay wey la ohan maya marka alaslu fi caadaatina alibaaxa oo sidaa lagu soo codsimaya waa laohanaya may waa xaaraam maadaama uu adilo ay kusoo aroortay tabarujkaas inuu xaaraam yahay ayib tabarujkaas inuu xaaraam yahay wlaa tabarajna tabaruj aljaahiliya اlulaa marka waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruj aljaahiliya اlulaa yani guryihiina ku sugnaada quruxdiinana ha soo bandhigina oo ha isqaawanina sida marka ay isku qaawinayaan markaasi dumarkii jahiliga ahaa nebigu calayhi salatu slam wuxuu sheegay laba kooxood ama laban sinfi oo ummadayda ka mid ah oo ahlu naar ah anuu weli maan arag buu nebigu yihi calayhi salatu salaam labadaas sinfi mid nebigu wuxuu sheegay nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun waa dumar dhar bay ku labisan yihiin haddana dhar ma sitaan ayib kaasiyaatun caariyaat kaasiyaat dhar bay ku labisan yihiin haddana waa caariyaat mumiilaatun maailaat xaqii bay ka weecdeen oo garab mareen dadkina xaqay garab marinayaan jannada carafteeda ma helaan jannadana ma galaan marka kaasiyaatun caaliyaat maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa kaasiyaat kamaa yazcumna si ay iyagu sheeganayaan dhar bay sitaan laakiin fi lxaqiiqa caariyaat waa qaawan yihiin waa dumarka dharka khafiifka kusoo labsanaya wey marka maadaama shay intishaare uu yahay la oran mayo waa caado alaslu fi lcaadaati alibaaxa qaacidaas lagu socodsiin mayo wahaa kada qaabka wax loo cuno waxay sharciga ka hor imaanaya ayadna waa la diidayaa sida maala in bidixda wax lagu cunoo kale sharcigu waa inoo diiday oo nabigu calayhi salaatu salaam wuxuuna amray in markaa midigta lagu cuno yaa ghulaam sami illaah wakul biyamiinik wakul mima yaliik marka alaslu fi caadaatina alibaaxa waxaa lagu qeydayaa sheekhu waa raaciyo xataa yajiia saarifu libaaxa ilaa markaa la helo ibaaxadaa wax diidaya yani waxaa weyaan asalkaas ayaa lagu sugnaanaya asalkan macnihi hore usoo marnay waxaa wey waa qaacida mustamira waa qaacido sidaa u soconaysa oo sidaa loogu camalfalayo weeyaan ilaa la helayo wax qaacidada sidaa ka leexiya saasaa loogu camalfalaya haddii daliil yani markaa sidaa diidaya uu yimaado daliilkaasaa la raacaya sheekhu alcaada ayuu ka cabiray walaslu fii caadaatina sida fiicanna waxaa weye in laga cabiro fi lcurfi fi lcurfi in laga cabiro ayib laba sababa yan markaas culimadu way sheegeen sababkood waxaa weeyaan sharciga waxaa ku soo aroray alcurf khud ilcafwa waamur bilcurfi acrid can aljaahiliin lafdiga caada kuma soo erin sharciga curfi baa kusoo arooray taas waa weji wejiga labaad waxaa weeyaan curfigu laa yakuunu ilaa xasanan wax wanaagsan may wax kale ma noqdo bikhilaafi alcaada caado takuunu xasana wa takuunu sayi'a marka labadaa wejiba waxaa fiican in markaas laga cabiro alcurf laga cabiro walaslu fii caadaatina caadooyinkeenna asal waxaa u ah alibaaxatu ibaaxa asal u ah inay bannaan yihiin ayaa markaa asal u ah xataa yejiya ilaa uu yimaado saarifu ibaaxati ibaaxadii wax markaa ka leexinaya ilaa la helo asalku waxaa weeyaan in markaas uu shaygaasi mubaax yahay walaysa mashruuca min alumuuri hayru اladii fi sharcina اmadkuuri lafdi inoo qoran waxaa weeyaan hayru اladii fi sharcina madkuuru ayaa inoo qoran lakiin nooca ma ikhtilaaf baa markaa ku imaanaya shadriga hore lafdiga xarakada ku dhammaanayo ee shadriga dambe walaysa mashruuca min alumuuri hayru اladii fi sharcina madkuuru xoogaa ikhtilaaf ayaa ka imaanaya marka si laisku waafajiyo almadkuur waa in al lagu daraa oo markaa sifa looga dhiga alladii hayr aladii aladiidaas waa in sifa looga dhigaa markaa waa is waafaqayaa walaysa mashruucan min alumuuri hayru اladii fi sharcina almadkuuri beyt markaasi waa nabadgelaya walaysa muusan ahaanin mashruucan mid la jideeyey muusan ahaan min alumuuri arrimaha xaggooda xaaluu ka ahaaday hayru ladii kii waxaan ahayn almadkuuri lagu sheegay fi sharcina sharcigana lagu sheegay halkana sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah اllahu tacaala sharcigu wuxuu baneeyo cibaadada marka laga hadlayo lama banaysanayo ilaa wuxuu sharci baneeyey mooyaane oo qaacida waxay tahay alaslu fi lcibaadati alxadru xataa yaquuma adaliilu cala alamri biha asal waxaa cibaado u ah in la diido ilaa marka uu yimaado daliil markaa banaynaya ama alcibaadaatu tawqiifiya cibaadaadku waa tawqiifi bimacnaa ilaa daliil la helo cibaadadan lagu sameeyo si aduu jeceshahay iyo waa ila qumanaatay waa ila wacnaatay ku samayn maysid cibaado kastood samaynaysa waxaa lagugu odhanayaa maa daliiluk waxaana daliilu arrinkaas xadiidka saxiixa ah nabigu calayhi salaatu salam wuxuu yihi man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa rad lafdiga kale man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad qofka kusoo dara arrinkeennan bimacnaa diinteennana loo jeedaa waxaan ka mid ahayn qofka kusoo dara waa lagu celinaya man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad qofka sameeya camal uusan ku sugnayn diinkeenna waa lagu celinaya qofkaas saaxiibkiisu waa rad bimacnaa marduud waa lagu celinaya marka cibaado kastood samaynayso laabudda laha min daliil waa in daliil loo helaa xadiidkaasi markuu fasiraya imaamu nawowi raximah اllah wuxuu odhanaya hada alxadiidu qaacidaة cadiima min qawaacid اlislaam xadiidkan man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad waa xadiid yani markaasi waa qaacido weyn weeya xadiidkani oo ka mid a qawaacida islaamka wa huwa min jawaamici kelimihi sal اllahu alيه wasalam wuxuuna ka mid yahay jawaamicu kelimkii nebi maxamed la siiyey kelmadihii jaamicaadka ahaa kelmadihii koobnaa oo macnaha badan koobayey oo nebi maxamed la siiyey calayhi salaatu salaam ayuu xadiiskani ka mid yahay fainahu sariixu fii raddi kuli اbidca wاlmukhtaracaat xadiidkani wuxuu ku cad yahay in la radiyo bidca kasta iyo wax kastoo qofka asagoo la qurxoonaada oo u sameeyo wa hada xadiiu mima ynbagii xifduh waاsticmaaluhu fii ibطaali اmunkaraat nawowi wuxuu leeya raximah اllah waxaa haboon xadiidka in la qaybo oo loo adeegsado in munkar kasta lagu buriyo cid kastoo waxaan sharciga ka mid ahayn la timaadaa xadiidkana lagu burinaya waxa uu wato ayib waxaan aad sidatid diinta daliil ma oga haysaa xujo ma oga haysaa hadduu yihahdo maya idan waa lg marka waa marduud waa marduud wuxuu sheekhu leeyahay mima yenbagii xifduhu waisticmaaluhu fii ibطaali اmunkaraat wa ishaacaة اlistidlaali bih waa in la faafiyaabuu sheekhu leeyahay daliishiga adi xadiidka la daliishanayo daliishiga xadiidka la daliishanayo waa in markaa la faafiya ibnu rajab alxambali laftiis wuxuu ohanaya whada xadiiu aslu cadiimu min usuuli islaam xadiikani waa wuxuu ka mid yahay usuusha islamku ka mid yahy tiirarka islamka ku taagan yahay ayuu ka mid yahay wa huwa kalmiisaan lilacmaali fii daahiriha wuxuu miisaan u yahay acmaasha qofka uu samaynayo waxaa lagu miisaamaya xadiikana lagu miisaamaya kama ana xadiis inama alacmaalu bاniyaat miisaanu lilacmaali fii baطiniha sida loogu miisaamayo xadiidka inama alacmaalu bاniyaat acmaasha baainka sida loogu miisaan ogu yahay kana acmaasha daahirka uu miisaan u yahay fakama ana kula camali laa yuraadu bihi wajhu اllahi tacaala falaysa licaamilihi fiihi hawaab sida camal kasta oo qofku uu sameeyo oo ilaahay dartii uusan u samaynin uusan hawaab ooga helin qofkaa sameeyey fakadalika kulu camali laa yakunu calayhi amru اllahi warasuuluh fahuwa marduudu calaa caamilihi camal kasta oo qofku uu sameeyo oo markaa aan waafaqsanayn amarka alle iyo amarka rasuulku sida markaa loogu celinayo kii sameeyey wa kulu man axdaa fi اdiini maa lam yaأdan bihi اllah warasuuluhu falaysa min addiini fi shay qof kastoo markaa kusoo darisiya diinkan wuxuusan ilaahay fasixin rasuulku uusan fasixin falaysa min addiini fi shay diin markaa kaasi ka mid maaha kadalika alxaafid bn xajar raximah اllah wuxuu ohanaya hada alxadiidu macduudu min usuuli اlislaam wa qaacidaة min qawaacidihi faina macnaahu xadidka macnus waxa weya man ikhtaraca fi اdiini ma lam yashhad bihi aslu min usuulih falaa yultafatu ilayh yacni qofka la yimaada min cindihi wax aan loo haynin daliil ama asal aan sharciga looga haynin kaas waxaa weeyaan xaggiisa la eegmayo almuhim masalada ayuu sheekhu marka ka warramaya ama qaacidadaas ayuu tilmaamaya asal waxaa cibaado u alxadru in la diido ilaa markaa la helo wax banaynaya markaas cibaadadaas walaysa mashruucan mid banaan muusan ahaanin min alumuuri arimaha xaggooda cibaadaadka baa loo jeedaaye cibaadaadka xaggooda xaaluu ka ahaaday hayru ladii kii waxaan ahayn ma banaana almadkuuri lagu sheegay fii sharcina sharcigeenna lagu sheegay sharcigeenna wixii lagu sheegay waxaan ahayn oo mashruuca ma uu jiro marka sharcigeenna ayaa marka arinkaasi looga dambaynaya marka xadiidkani wuxuu raddi ku yahay kullu saaxibi bidca qof kastoo markaa bidca u saaxiib ah xadiidkan ayaa markaasi lagu radinaya bidcadaas ha noqoto mid camali ah ha noqoto mid markaa ictiqaadi ah ha noqoto mid markaa qowli ah ayan kaanat xadiidkana markaasi lagu radinaya wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala wasaair اumuuri kalmaqaasidi waxkum bi hada اxukmi lizawaa'idi wasaair اumuuri arrimaha wasaaishoodu wadooyinkooda kalmaqaasidi maqaasidi bay la mid yihiin waxkum bi hada اxukmi xukumkaa u xukun lizawaa'idi waxyaalihii markaa zawaa'idan ah sidaa u xukum wuxuu sheekhu tilmaamaya raximah اllahu tacaala qaacidada loo yaqaano alwasaa'ilu laha axkaamu اlmaqaasid waa qaacida macruufa weeye alwasaa'ilu laha axkaamu اlmaqaasid wasiiladu waa wadada ku gaarsiina shayga weeyaan alwasiila maa yusiluka ila shay aw ila lmaqsuud waxaa ku gaarsiinaya maqsuudkii weeyaan marka wasiiladan waxay la xukm noqonaysaa waxaan ay ku gaarsiinayso waxaan ay ku gaarsiinayso hadduu waajib yahayna wasiiladii waajib bay noqonaysaa haddii waxaanay ku gaarsiinayso uu suno yahayna sunay noqonaysaa waxaanay ku gaarsiinayso hadduu yahay markaasi mubaaxna mubaax bay noqonaysaa haddii waxaanay ku gaarsiinayso muxaram uu yahay muxaram bay noqonaysaa haddii uu yahay makruh makruh bay noqonaysaa marka wasiiladu iyo wadadani xukumkeedu waxay la mid tahay maqsadka waxay ku gaarsiinaysa ila xukumta marka waa qaacidaas macruufka weyaan waxaa la mid a buu sheekhu yihi azawaaid azawaaid marka meesha waxaa yaala saddex arrimood almaqaasid iyo alwasaail iyo azawaa'id ama altawaabic ama almutamimaat inta waa la yidhaahdaa maqaasidu waa shaygii asalka loo socday weeye wasaa'ilna waa wixii loo sii marayay oo lagu tegayey oo lagu gaarayey tawaabic ama mutamimaat ayaguna waxay noqonaya ama zawaaid yani wuxuu shayga dhammaystirayey oo taam yeelayay ayuu noqonaya wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala shaarixu naasir الsucdi qaacida markuu sheegay alashyaau ثalaaثa arrimuhu waa saddex maqaasidu kasalaati maala salaadii oo kale waa maqsid wa wasaa'ilu ilayha wax ku gaarsiinaya kalwuduu'i walmashi waa sida weysadii oo kale sida socodkii oo kale qofku hadduusan weysaysan dee salaadii lama imaan karo laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axda xataa yatawada laa budda laha min wudu weyse waa laga maarmaan idan alwudu wasiilaة ilى maqsad maqsadkina salaadii bay ahayd kadalika mashigii socodkii inaad u socoto meeshii lagu tukanayay waa wasiila wamutamimaat laha iyo waxyaala markaa taam yeelaya oo dhammaystiraya maxay taam yeelayaan maqsadkii bay taam yeelayaan ayib ka rujuucihi ilaa maxalihi aladii kharaja minhu inuu usoo laabto meeshii uu ka tegey masjidkii uu yimid oo ku tukanayay salaada salaada uu tukanayo waa waa maqsad weeye socodkii u dhexeeyey gurigiisa ilaa masjidka uu ku tukanayeyna waa wasiiladii weeye noqoshadan uu sii noqonayana waxay noqonaysaa mutamim ayay noqonaysaa marka almutamimaat wاlwasaa'il axkaamuha ka axkaami اlmaqaasid wasaaishan iyo mutamimaadkan xukumkoodu wuxuu la mid yahay xukumka markaasi maqsadka ku gaarsiinayaan ama ay taam yeelayaan ayay markaa xukm noqonayaan waxaa ku sugan fi saxiixi muslim min xadiidi ubay bni kacab sheekhu markaas waa sii waday cafwan oo wuxuu yihi waqad dakarna ana alwasaa'ila tucطa axkaam اlmaqaasid sheekha odhanaya waxaan sheegnay buu sheekhu yihi wasaaishu in la siinayo maqsadka xukumkiisa oo kale fakadalika almutamimaatu lilacmaal waxyaalaha camalka taam yeelayana tucطaa axkaamuha axkaamtii maqsadka u lahaa ayaa la siinaya oo hadduu maqsadku waajib ahaa mutamimkiina muxuu noqonaya waajib buu noqonaya karujuuci min الsalaati wاljihaadi wاlxaji waاtibaaci اjanaaza waciyaadati اlmariid salaaddii oo laga soo noqonayey markuu qof soo tukada inuu gurigiisa ku noqdo jihaadkii oo laga soo noqonayey xajkii oo laga soo noqonayey janaazadii la raacay oo laga soo noqonayo mariidkii la ziyaartay oo laga soo noqonayo intuba waxay noqonayaan mutamimaad bay noqonayaan xagga ajarka marka maqsadka ajarkii uu lahaayoo kale ayay markaasi yeelanayaan xadiidka saxiixa wuxuu tilmaamaya fii sunani abi daawuud nabigu calayhi salatu slam wuxuu yidhi kaflatun ka ghaswa kaflatun soo noqosho baa waxay la mid tahay ka ghaswa duulaan yacni duulaankii noqoshada laga soo noqonayey wuxuu la ajar yahay ka ghaswa duulaankii uu la ajar yahay idan duulaanku waa maqsadkii soo noqoshadana maxay noqonaysaa waa mutamim ama waa taabici idan ajarkaad ka helaysid baad kana ka helaysaa yacni ana ajra alghaazi fi insiraafihi raajican ninka duulaanka ah oo markaasi gaalada markaa la jihaadaya ajarka uu helayo fi insiraafihi marka uu soo laabto raajican xaalu yahay mid soo noqonaya ka ajrihi fi iqbaali ljihaad wuxuu la ajar yahay markuu jihaadka u socday oo kale ayib wahada minat min allahi wa fadlu waxaa weyaan waa gallad agga all ka ahaatay wey xadiidka marka fi saxiixi muslim wuxuu tilmaamaya min xadiid ubay bni kacab wuxuu leeyahay kaana rajulu laa aclamu rajula abcada min almasjidi minhu waxaa jira nin aanan ogeyn nin markaasi ka fogaansho badan xagga masjidka marka loo eego yani masjidka aad ba uga fogaa ninkaas wa kaana laa tukhtiuhu salaatun ninkaas wuxuu ahaa miday salaado aysan dhaafin jamiicu salawaat waa xaadir wuxuu leeyahy ubay waxaan ku idhi low ishtarayta ximaaran tarkabuhu fi dalmaai wa fi ramdaa haddaad iibsan lahayd dameer aad markaa soo korto xilliga mugdiga iyo xilliga markaasi ciiddu ama qoraxdu ay kulushahay yani lakaana axsan taasaa ku ficnaan lahayd markaasaa wuxuu yidhi maa yasurunii ana manzilii ilaa janbi lmasjid kuma faraxsani buu yidhi inaan deganaan lahaa guriga masjidka dhinaciisa taa kuma farxeen buu yidhi sababtu maxay tahy inii uriidu an yuktaba lii mamshaaya ila lmasjid waxaan doonayaa in la ii qoro socodka aan u soconayo masjidka in laga qoraan doonaya wa rujuucii idaa rajactu ilaa ahlii waxaan kaloo doonayaa in la ii qoro markaan guriga kusoo laabto labadaba inaan helo ayaan doonaya nabigu calayhi salatu slam wuxuu yihi qad jamaca allaahu laka dalika kulahu ilahay waa kuu kulmiyey bimacnaa markaad sii socotana ajr baa laguu qorayaa markaad soo socotana waa laguu qorayaa maqsadka asagu waa si gaara asagu adilo gaara sheegtay fadliga lagu helayo markaa salaadaas marka xadiidkaas muxuu daliil u yahay wuxuu daliil u yahay sida qofka uu ajar oga helaya maqsadkii uu sameeyey inuu ajar oga helayo wasiiladii iyo markaasi wixii markaa taam yeelayey maqsadkii taam yeelayey kadalika waxaa ku sugan fii sunani abi daawuud nabigu calayhi salatu slam wuxuu yihi man tawada'a faaxsana wuduu'ahu uma raaxa fawajada annaasa qad sallow أعطاه الله جل وعز مثل من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا رواه أبو داود وصححه الألباني يعني qofka weysaysta oo si wacan u weysaysta kadibna aadaa markaasi salaadii meeshii uu ku tukanayey oo meeshii taga iyadoo la tukadayba jamaacadii oo salaad tukatay ayuu helay ilaahay wuxuu siiyaa kuwaa tukaday yani qof tukaday oo salaadii goobjoog ahaa ajar uu leeyahay oo kale ayuu ilaahay siiyaa laa yanqusu dalika min ujuurihim shayan kuwa ayagu salaada xaadir waxba laga jari mayo kuwii tukaday ajarkoodii baa la siinayaa kan yimid oo asagu usoo qasdayna kaa mid lamid aa la siinaya marka halkaa waxay tusinaysaa wasiiladii lafteedii in markaa ajar lagu helayo ayuu markaa xadiiska tusinaya marka waa qaacida markaasi muhima weeyaan wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala wasaa'ilu umuuri umuuraha iyo arimaha umuuradda waxaa loo jeeda alcibaad baa loo jeedaa ama in sideeda loo daayo wasaa'ilu lumuuri arrimaha waxaa ku gaarsiinaya shayga waxaa ku gaarsiinaya wuxuu doono ha ahaadee kalmaqaasidi maqsadkii buu la mid yahay wasiiladan shayga ku gaarsiinaysaa waxaa weeyaan xagga ajarka maqsadkii kii maqsuudkaha ajarkii lagu helayey oo kale ayaa wasiiladan lagu helayaa waxkum xukum bi haada alxukmi xukumkaas waxaad u xukumtaa lizawaa'idi waxyaalihii dheeraadka ahaa zawaaiduna waaa markii aad maqsadkii samayso soo noqoshadii yani waxa weeyaan waa zaaid waa mutamim waa taabic intuba waa la yidhaahdaa jihaadka laga soo noqonayey salaadii laga soo noqonayey xajkii laga soo noqonayey ajar baa lagu qoraya wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala wاlkhaطأ اlإkraahu wالnisyaanu asqaطahu macbuduna الraxmaanu lakin maca اlitlaafi yahbut اlbadl wayantafi الtaأhiimu canhu wالzalal wاlkhaطأu waxaa inoo qoran wاlkhaطأu wاlإkraahu xoogaa beytka marka waxaa ku imaanaya jabnin baa ku imaanaya wاlkhaطأu wاlإkraahu wالnisyaanu marka wuxuu ku toosi karaa in wowga laga saaro ikraah oo la yihahdo wاlkhaطأu اlإkraahu wالnisyaanu marka catun bغayr caaطif ayuu markaa noqonaya wاlkhaطأu اlإkraahu wالnisyaanu wاlkhaطأu gefkii iyo wاlإkraahu ikraahi wixii qofka lagu dirqiyey iyo wnisyaanu ilowgii halmaankii asqatahu waxaa riday macbuudunaa macbuudkeennaa riday alraxmaanu allaha raxmaanka ayaa riday laakiin yahbutu lbedelu bedel baa sugnaanaya maca alitlaafi itlaaf maciise qof markuu wax baabi'iyo bilkhata aw binnisyaan hadduu wax ku baabi'iyo qofkii markaasi waxaa laga rabaa bedel wayantafi waxaa ka anfoomaya atta'hiimu in loo nisbeeyo ismi canhu xaggiisa iyo wazalalu dembi ayaa markaasi ka reebtoomay macnaa laga nafyinaya halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala qaacida markaasi macruufka xadiidka ayaa markaas saa loo sheega xadiidka nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu nabigu inoo sheegay in allaha qad tajaawaza can ummati alkhaطأ wanisyaanu wama stukrihu calayhi ilahay wuu dhaafay ummadayda gafka wixii oga dhaca khata wixii oga dhaca iyo wixii nisyaan oga dhaca iyo wixii markaasi lagu dirqiyo ilahay markaasi uu ka dhaafay marka khaa iyo ikraah iyo nisyaan qofku wixii oga dhaca uu ka dhacaya bimacnaa loo qaban mayo oo la odhan mayo aahin baa tahay loo odhan mayo xadiidka marka la leeyay in allaha qad tajaawaza can ummatii alkhaطأu daahirku sidaa haddii lagu fasiro macno qaldan baa ka soo baxaya ilahay wuxuu ka dhaafay ummadayda gefkuu ka dhaafay nisyaanku ka dhaafay wixii lagu dirqiyuu ka dhaafay haddii sidaa loo da macna wuxuu noqonayaa gef buu ka dhaafay macnaa maba gefaanba dayib oo ilow kuma ma halmaamaanba marka waa in mudaaf loo soo qadaro la yidhaahdaa muaakhadaة اkhaطi khaطأ wixii oga dhaca in loo qabto ayuu ilahay ka dhaafay wالnisyan muaakhadaة nisyaan nisyaan wixii oga dhaca in loo qabto ayaa markaa alla u ka dhaafay wamastukrihu calayhi wixii ikraha oga dhaca oo lagu dirqiyo in loo qabto alla uu ka dhaafay marka waa raxma min allahi weeye muminiintuna rabbi ba weydiisteen rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na qaala allahu qad facaltu xadiiska fi saxiixi muslim waxay yidhaahdeen muminiintii rabbi ow hanoo qaban haddaan ilowno ama aan gafno hanoo qaban alla wuxuu yihi qad facaltu waan yeelay waa idiin sameeyey wixii khata idinkaga dhacaa ama gaf idinkaga dhacaa idiin qaban mayo adilo fara badan bay marka leedahay inaan wixii qofka khata ooga dhaca inaan markaa loo qabanayn waxaa ka mid ah xadiidkii macruufka ahaa fii saxiix bukhari wa muslim min xadiidi anas ninkii markaa raaxiladu ay ka luntay gaadiidkiis uu ka lumay oo markaas is yidhi waad dhimanaysaa geed hoosta iska seexday isagoo geeri u diyaargaroobay isagoo geeridii sugaya ee wuxuu arkay neefkiioo kor taaganba korkiis taagan buu arkay markaasaa farxad darta intuu ku booday ayaa wuxuu yihi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk allah waxaa tahay addoonkayga anna waxaan ahay rabbiga wuxuu nabigu yihi calayhi salatu wasalaam akhطa'a min shiddati اlfarx wuxuu la qaldamay yani markaasi farxadda daran ayuu la qaldamay marka kufri buu ku dhacay kufri sariix ah ayuu ku dhacay oo cad qof yihi ilahu addoonkaygi baa tahay anna rabbigaa baan ahay cid ka shakinaysa inuu waxaasi gaalnimo yahay ma jirto haddana qofkaasi looma qaban nabiga wuxuu yihi akhطأa min shida اfarx khaa baa laga soo qaaday idan alkhaطأ qofkii loo qaban mayo baynamaa hadduu si camdiga ugu hadli lahaa qofkaasi waa gaaloobi laha dintu ka bixi lahaa laakiin waxaa loogu dhaafay in arinkaasi uu khaطأ ooga dhacay marka khaطi loo qaban mayo wuxuu ka soo rabay sheekhu marka qofki haddii uu wax baabi'iyo waxbuu itlaafiyey cid markaasi waxay leedahay ayuu itlaafiyey bilkhaطأ aw binisyaan buu ku itlaafiyey xaalka noocaasa labaa loo kala qaadaya wixii dembi ah uu ka dhacaya loo qaban mayo cmla bاadila rabana laa tuaakhidna in nasina akطana laakiin qofkii bedel buu bixinaya bedel ayuu bixinaya wuxuu itlaafiyey cidi lahayd ayuu siinaya isyaan buu iga dhacay ama markaasi khaaba iga dhacay kaaga dhici mayo bedel baa lagaa rabaa waa inaad aad bixisaa bedelkiisii wii marka aad itlaafisay sidaa mooya si kale kaaga hari mayo waa qaacida markaasi muhim ah yani insaankii maadaama saaxibu nisyaan uu yahay saaxib kha uu yahay waa raxma min allahi inuu ilaahay u cafiyey wixii markaa dembi ah oo aan dunuubtaas waxa uu samaynaya ama waxaa gaf oga dhacaya inaan markaasi dembi looga qorin loo dhaafo wاlkhaطأu gafkii iyo wاlikraahu ikraahii qofka wuxuu lagu dirqiyey iyo wاnisyaanu ilowgii wuxuu qofka ilow iyo halmaan oga dhaca asqaطahu waxaa riday macbuudunaa macbuudkeennaa riday aلraxmaanu allaha raxmaanka ayaa riday allaha raxmaanka ayaa riday laakin yahbut اlbedelu bedel baa sugnaanaya maca alitlaafi marka wax la itlaafiyo xoolo cid kale ay marka ay leedahay ayuu qofkii yani khata ahaan ama nisyaan ahaan u itlaafiyey qofkii bedel buu bixinaya wayantafi waxaa ka anfoomaya qofkaasi ataaiimu ataaiimu dembi u nisbayn canhu xaggiisa ayuu ka anfoomaya loo nisbayn mayo dembi iyo wazalalu dembi zalalkun waa waa dembigii laftiisi weeye dembi markaasi qofkaa dembi baad gashay loo oran mayo sida markaa nusuustu ay markaa inoo sheegayso wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaalى wmin wasaa'il اlaxkaami fi اtabc yahbut la ida اstaqala fawaqac wayahbutu waxaa sugnaanaya fi tabaci taabicnimo waxaa ku sugnaanaya min masaa'il اaxkaami axkaamta masaa-isheeda xaalu ka mid yahay maa shay baa tabc ku sugnaanaya laa yahbutu aan sugnaanayn ida staqala markuu madax banaanaado oo fawaqaca u dhaco saa ku dhaco halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya qaacidada macruufka oo la yidhaahdo yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaala yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaala taabicnimo waxaa ku sugnaanaya shayga markaa istiqlaal ahaan asagoo aan ku sugnaanaynin ayib ashyaadu labay u qaybsamaan ashyaada qaarkood si mustaqila ayuu xukm u yeelanaya xukm mustaqila ayuu yeelanaya ashyaada qaarkoodna xukm mustaqila keligood ma yeelan karaan laabud waa inay marka wax la socdaan marka waxaa jira waxyaalo haddii si gaara loo saaro aan banaanayn laakiin markay wax la socdaan banaanaanaya su-aalaasha waxaa ka mid ah waxyaalaha uurka ku jira ilmaha uurka ku jira in la iibiyo ma banaana neef maalan hal ilmo uur ku sida oo riman inuu qofku yihahdo waxaan kaa iibiye ilmaha uurka ku jira ma banaana waayo wuxuu yahay la garan mayo laakiin maxaa banaan waxaa banaan inuu qofkii yidhaahdo waxaan kaa iibiye hashan iyo ilmaha wada socda marka yahbutu tabcan marka hore waa la diiday soo maahayn ilmaha uurka ku jira in keligii la iibiyo waa la diiday ma banaana beycularar baa ku sugan nahaa can beyc اkarar nabigu waa reebay beyca kararka loo yaqaano markuu keligii yahay waan kaa iibiye hasha anaa leh ilmaha uurka ku jira adaan kaa iibiye ma banaana laakiin maxaa banaan hashanaan kaa iibiyey hashaa riman baan kaa iibiyey iyada iyo ilmaheeduba waa kaa wada iibiyey dabcan waa la garanayaa isku qiimo maaha hal markaasi aan rimanayn oo markaa ilm markaa aan sidan iyo mid ilmihii sidaa suqima maha waa la garanaya soo ma zaa'idkan la socda marka hashu ay riman tahay maxaa maxaa la xisaabinaya xaggee waa ilmahan soo ma marka laakiin waa la diiday markii ilmaha gooni loo saaray oo la gooni baan kaaga iibinaya waa la diiday qacida waxay oranaysaa yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaalan wixii si madax banaan loo diiday in loo iibiyo waa la ogolaaday markuu la socdo cid kale waa la ogolaaday waa miaal markaasi caddaynaya waxaa kaloo kamid bay culimadu leeyihiin maalan waxyaalaha khudaarta iyo miraha iyo marka qaarkood waxbaa gala dixirada iyo waxbaa gala waxbaa la socda in sidiisa qofku u cuno ma banaana liannahu mudir laakiin waxay leeyihin hadduu maca athamar hadduu iska raaco dhib malay leeyihiin waxba asiya ma leh ayay markaasi leeyihiin kadalika waxaa markaasi ayaa markaasi maalan waxaa ku taalla beer baa ku taalla beertaasi miray leedahay miruhu ma banaan in la iibiyo xataa yabdua salaaxuha ilaa markaasi ay bislaadaan in la iibiyo ka hor ma banaana markay bislaadaan waa la iibsan karaa qof kale wuu iibin karaa laakiin ayagoon bislaan lama iibin karo qofka haddii beertii laga wada iibiyo geedihiina waxaa saaran midho weli aan bislaan maxaa banaan marka in la iibiyaa banaan limaada yabutu tabcan maa laa yabut istiqlaal marka hore may banaanayn inuu qofku yidhaahdo midhahaasaan kaa iibiye weli may bislaan waa kaa iibiyey ma banaana laakiin inuu yidhaahdo beertanaan kaa iibiye o dhan maca himaariha wa ashjaariha baan kaa iibiyey dhirtana waxaa saaran midho weli aan bislaan waa banaanta camala biqaacida yabutu tabcan maa laa yabut istiqlaalan midhahana waay la sodaan geedahan la socdaan marka waxay ku banaanaadeen kownuhaa taabica lilashjaar laa kownuhaa mustaqila inay madax banaan tahay maya ida kaana mustaqila falaa tajuus markay madax banaan tahay in la ibi ma banaana laakinaha juwiza baycuhaa bacda kowniha maada tabcan markay taabic noqotay ayay markaa banaanaatay marka waa qaacida markaasi macruufa waxyaala fara badan oo markaasi waxaa jira taabicnimo markaasi ku banaan laakiin marka ayagu ay gaar yihiin aan banaanayn wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wayahbutu fi tabaci taabicnimo iyo shaygii shay kale inuu dabagelayo raacayo waxaa ku sugnaanaya min masaa'il axkaami axkaamta masaa-isheeda xaaluu ka mid yahay maa shay ayaa taabicnimo ku sugnaanaya maad anaa soo qadaraya maagaasoo laa yahbutu aan sugnaanaynin ida staqala markuu asagu madax banaanaado oo fa waqaca sidaa uu ku dhaco madax banaanidaas shay markuu madax bannaan yahay aan sugnaanaynin oo sharcigu uusan ogolayn waa sida ilmahaasi gaarka loo iibinayo weeyaane ayaa taabicnimo ku banaan in markaa lagu iibiyo sawad maha marka macnuhu sidaas ayuu noqonaya wuxuu yihi ibn taymiya raximah اllahu tacala wayajuuzu baycu tamri ida badaa salaaxu bacdihi walow lam yaslux الthani bاlاtifaaq ayb lأnnahu yukhtafaru fi الtawaabic ma laa yukhtafaru fi اlmatbuucaat waxaa banaan midhihii in la iibiyo haddii salaaxoodii iyo bislaadkoodii bacdi ka mida uu muuqdo walow qeybta kale aysa bislaanba limaada lأnnahu yukhtafaru fi الtawaabic tawaabic waxaa lagu ogolaadaa oo lagu banaystaa maa laa yukhtafaru fi اlmatbuucaat ama fi اlistiqlaal waxaan markaa ku banaanayn istiqlaal iyo markaasi madax banaani waxaan ku banaanayn ayaa markaa la baneeya nebigu wuxuu reebay calayhi الsalaatu wasalaam dumarka iyo caruurta in la laayo marka jihaadka lagu jiro in la laayo nebigu waa diiday calayhi الsalaatu wasalaam waxaa marka la weydiiyey gaalo habeenkii inta la weeraro dumarkii iyo caruurtiina ay ku dhimanayaan weerarkaa la weeraray wuxuu nabigu yihi alayh sala slm hum minhum ayay ka mid yihiin gaalahaasay ka mid yihiin markay gaar joogaan gaalo caruur iyo markaa dumar iyo caruur gaala in la laayo ma banaana nahaa can qatli annisaa wasibyaan nabigu wuxuu reebay alayhi salatu asalaam dumarkii carruurta in la laayo kadalika nimanka iska cibaadayo ku jira meelaha ay ku cibaadaystaan nabigu waa diiday alayhi salatu asalaam haddaba waxaa la weydiiyey gaala habeen la weeraray meeshii yaa ku dhintay caruur iyo dumar baa ku dhintay nabiguna hore muxuu reebay qatlu nisaa yeesh ibyaan markii tan la weydiyay nabig muxuu yihi alayh salatu slam hum minhum ayay ka mid yihiin bu yihi idan marka maxay noqonaysaa yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaalan marka hore mustaqil markay ahayn ma banaan in la laayo laakiin maadaama maanta ay taabic u noqdeen gaaladii la leynayey fahum minhum ayay markaa ka mid yihiin ilaa huna wallahu aclam